in qodobadii heshiiskii garoowa ku xusnaa aanay intooda badan dhaqan gelin sidaa daraaddeedna qodobkaasi ka diidaya aanan hadda lagu dhaqmi karin waajibna ay tahay in qaabbeeleed wax lagu wado isagoo ka digay in dhabbe dhammaadkiisa aanan la garanaynin ummadda lagu hogaamiyo annaga yaan la degdeginaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay is-ixtiraam wadajir walaalnimo dad hadda maanta baarlamaanku ku jiro iyadoon cod looga adkaanin in la yidhaahdo baarlamaankaa laydinka saaray nabad kuma imaanaysaan aaminsana aniga laakiin taladu midna weeciso jidka aan hayno baranay naga leexiso jid meeluu ku dhammaanayo ama meelu tegay aan la garanayna na marayso inay noqoto waa ka digayna anaga anaga dee inaan hadda waxyaalaha qaarkood ka jawaabo ma rabin laakiin haddii magacayga la sheegay waxaan ku qasbanaa inaan ka jawaabo heshiiskaasna waa qira waa soo saxiixnay inay waxay ahayd la dhiso caqalka sare caqalkii sare waa la dhisi waaye waxaana loo dhisi waayey maamul goboleedyada ma jirin garoowan aan hadda taagannahay maantaan taagannahay garoowan ani sidaan aaminsanahay waa axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa isna ka digay in tallaabadii horey loo qaadaba si qaldan loo fasiro jubbaland waxa ay puntland ku labaysaa fikirka ah in qaab deegaan ah doorashada soo aadan lagu galo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe maanta haddaan anigu taagnahay war baarlamaanka imanayaay ha ku yimaada sidan oo qofku deegaan ha matelo oo ha la yidhaah degme hebel baan ka socdaa oo sidaas uga jeeda yuuna noqonin miisku axmed wuxuu u jeedaa reer hebel bay sidaa ugu badisaa iyo reer hebel bay sidaa ugu yaraysaa maya reeraha laftirkooda haddii reer reer loo sii tago iyaga dhexdooda dulmi ka sii jiri karaa sibay isu waxayn karaan wax badan baa iman karaya laakiin ha noqoto fikir iyo tacbiir loo arkayo qofkaasi waxa isagu uu maslaxo u arkay galmudugna waxa ay koonfur galbeed ka midaysan yihiin aragtida ah in qaab qabiil baarlamanka soo socda lagu dhiso madaxweyne cabdikariin guuleed ayaa isagana aragtida reer galmudug ku difaacay in markii la qaatay shirkii carta uu go-aanku ahaa in laga gudbo laakiin hadda aanay muuqan qaab laysku hadlayn karo oo looga tegi karo isagoo ku taliyey in la raadiyo hab doorasho oo suurtogelinaya in aanay xilligeedii dhaafin waxaan aaminsannahay waajibaadka ugu weyn ee shirweynaha horyaalla inuu yahay sidii loo midayn lahaa fikradaha kala duwan ee laga soo jeediyey hababka kala duwan ee doorasho loona heli lahaa hab doorasho oo loo dhan yahay suurtogelin karana inay dalku ka dhacdo doorasho sanadka
inkastoo maanta ilaa berrito gelinka hore ay dhici doonto dood laysku xiiqo haddana waxaa la saadaalinayaa in wax uun ay soo bixi doonaan maadaama beesha caalamka oo aanan oggolayn in madashan la qabiyeeyo ay shirka qayb ka tahay jacfar kuukaay v o a muqdisho